assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeedaad ee kitaabka kacbadii inteedii kaleeto marka horeba layskuma diidanayna laysma hedin inay marka wadeen wa qasurat way gaabatay biqurayshin quraysh waxaa la gaabatay annafaqatu adayiba kharashkii kacbada lagu dhiseeyey ee xalaasha ahaabaa ka gaabto ka yaraa wax alle waxay hayeen oo dhan oo xalaala intay isu keeneen yaa waxay gaari weydeen inay kacbada dhiso xoolahoodainkanusanba xaaraada wey macnaheedu sidaas qabaa'il badan oo soomaaliya waa u malayn haddii macnaha laga raadi laha intaa ilaa ilaa laga helo hoosaa xoolo oo caqli aqalkooda noqon lahay yani dhaca iyo isboobka iyo filiiqada iyo waxan kadaase ama macnaha waxa weeyaan hadduusan xataa si kale kuusoo gelin mid soo dhacay baad kasoo qaatay ama ka iibso ama macnaha waxa wey si kale baad kuusoo gelin marka waxa weye intishaarka ay macnaha xaaraamku leedahay ayay kutusaysa nafaqadii marka tayib tahay ee xalaasha ahayd ayaa aada iyo aada ugu yaraa fa akhrajuu way soo saareen min aljiha ashimaaliya faakhrajuu min aljiha ashimaaliya dhanka waqooyiga ee kacbada waxay ka soo waxay ka saareen naxwan wax ku dhow min sittati adrucin yacni lix dhudhun lix dhudhun oo laysaba dhigay dhul dhan oo kacbada ka mid ahaa ayay marka ka bixiyeen intaa inaga reebeen oo dhanka waqooyiga xiga intii bay reebeen intii kaleeto ee soo hadhay marka lixdaas dhudhun laga reebo ayay marka dhiseen ila intaasay nafaqadu ugu filan tahay waxay hayaan baa intaa dhisi kara haddii kale waxay noqonaysaa oo kulligeed inay wada dhisaan ay noqoto aasaaskii nabiyullahi ibraahim ay ku wada istaajiyaan dhexda markay marayaan bay nafaqada xalaashii ka dhamaan ama intaasi kaga tegi ama haddii kaleta nafaqa xaaraan ugu raadinaya sidaa daraaddeed waxay leeyihin in aan kari karno aan dhamaystirno intantaasi intana inaga daaya yani lixdaa buruna wahiya qaybtaas qaybtaasi macnaha waxa weeyaan ay ka tageen allatii midda weye tusamaa lagu magacaabo bilxijri ayaa lagu magacaabo walxatiin xijri iyo xatiin bale kacbada ninkii tegay baa tegay waa meel qawlad yar oo saa usoo wareegsan oo dusha laga maro dusha laga maro iyadiyo kacbadana waxaa udhexeeya jid yar oo la maraa wareegaasi wareega ah wareegaas yani waxa weeyaan qaybtaa wareegii asal ahaan kacbaday ka tirsan sidaa daraaddeed ruuxu markuu dawaafayo iyadiyo kacbada dhexeeda ma mari karo waa inuu iyada dusha ka soo maro hadduu dhexda maro dawaaf maaha dawaaf maaha jidka iyada udhexeeya lama mari karayo waa inuu dusha uu ka wareega maaha qaybtaasi marka iska banaana dhismaha yarkee hoose uu ka dhisan yahay xadiibna waa la yidhahdaa xijirina waa la yidhahdaaye kacbaduu ka tirsanaa asalkii dhismihii nabiyullahi ibraahim baana halkaa ku jooga qaybta taasa dhisanna waa dhismihii quraysheed oo waxa weeyaan waxaa u gaari waayee nafaqade waxay ahayd ilaa qaybtaa insaan loo dhiso macna wa rafacuu waxay kor u qaadeen dhismaha markay kacbada dhisayeen baadaha albaabkeeday kor u qaadeen min alardi dhulka kor uga qaadeen yani kacbada haddaad aragto albaabkeeda hadda waqtiga sabtigu u dhisan yahay dhulka waa ka sarreeya albaabada guryaha dhulka saad ku socotaad lugta qaadoo geli isaga saa mageelasa uga geli karta ama waa in jaransiro lagu saaro ama macnaha marka intaad qaado derbiga saarto waa inaad markaa kadib talabaad aada laliso wey maanaa saas marka maxay albaabka kor ugu qaadeen kacbada waa la geliyo in la gala loogu talagalayo maxay kor ugu qaadeen wa rafacuu baabaha min alardi dhulka kor uga qaadeen albaabkeeda lianlaa yadkulahaa si aysan u gelin ilaa man araada ciday doonaan ciday doonaan mooyaane yani inay u xidhnaato oo inay iyagu damcaan un ay geliyaan ninkay doonaan lagu diidaan haddii si laakiin albaabku uu iska joogo dhulka u joogo haddii nin walba uu ku durdurin haddii laakiin uu sidaa u sarreeyo nin loo ogolaaday weeya nin kaleeto ma geli karo saasay noqonaysa macana marka meel ayaga u xidhan oo ay ilaashadaan oo waardiyeystaan oo dadka ay ku isticmaalsadaan inay noqotay ugu talagaleen macana iyo albaabka saa kor ugu qaadeen sababkeeda walamaa balaqa markuu gaadhay albinaau dhismihii markuu gaadhay khamsata cashara diraacan shan iyo toban dhudhun markuu gaadhay ayay saqafuhu waxay ku saanqaateeyeen calaa sittati acwidatin lix tir lix tir ku shub yani saanqaab bay u sameeyeen tiirar gudahala bay u sameeyeen tiirarkaasi lix tiir wey mana lix tiir iyo saanqaabkay markaa u sameeyeen markii ay macnaha shan iyo toban ay gaadhay dhudhun markay gaadhay sidaas marka gacmada ada usanto dhismaheedaa marka ay qurayshu u dhistay nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu jeclaystay inuu dumiyo inuu dumiyo dhadamcayo uu qaybta ay ka gaabiyeen ee dhisi waayeenna uu ku daro albaabkeedana uu hoos u dhigo oo dhulka ku dhajiyo sidii cahdigii nabiyullahi ibraahim iyo ismaaciil ahayd laakiin sida xadiidka saxiixa saxiixada ku yaalla uu tilmaamay waxaa u diiday nebiga salawatullahi wasalaamu calayh dadka oo ku cusbaa islaamnimada oo uu ka cabsanayo inay fitno ka weyn ka dhalato haddii uu kacbada dumiyo oo haddii uu nabigu intuu bilaabo kacbada damin dumin lahaa sal alay wasalam waxaa bilaaban lahay inuu kacdoon uu yimaado oo la yidhaahdo yani baydkii algu dumiyey waa dacayadi dacayadduna mar hadday faabto meel laga soo qabto malaha marka labaad waxa weeye sharafkii rag uu lahaan jiray ee qabaaisha carbeed oo dhan isugu qabaaisha qurasheed oo dhan isugu tagtay yuu doonayaa inuu isaga isku gooniyaa waa dacayad labaadu hadday faabto aan meel laga soo qabto lahayn dadkuna islaamnimuu ku cusub yahay oo weli tawxiidka iyo iimaanka iyo islaamnimada iyo madaabida islaamku si fiican weli uguma caddaan ma bislaanin mafsado ka weyn meeshay ka imaan lahayd marka saddan lidariica iska xig baan iska daayay nebigu salawatullah wasalam dhismihii dadkii kaga tegay taas saa markuu kaga tegey cabdullahi ibnu zubayr markuu qabsaday kacbada taqriiban toddobaatameeyadii meelaas toddobaatan habeenkii marka laga joogay markuu qabsaday ayuu marka dumiyey markaasaa wuxuu u istaajiyey aasaaskii nabiyullahi ibraahim uu u istaajiyey ismihii qaytan xataa uu ku daray cabdullaahi ibnu zubayr marka waxay tahay nimankii la odhan jiray reer banu umaya reer banu umaya waa kuwa xajaaj usoo diray xajaaj waa ka dilay cabdullahi ibnu zubayr kacbada ku dilay markii cabdullaahi ibnu zubayr la dilay maka ay qabsadeen ayuu xajaaj intuu dhismihii cabdullahi ibnu zubayr dumiyey yuu ku celiyay kii qurashe ilan jaahil bu ahay cabdullaahi ibnu zubayrna wuxuu arkayay markuu dhismaha saa u dhisayey arrinkii nebigu uu ka cabsanaya salawatullahi wasalaamu calayha inuu meesha ka baxay oo dadkii bislaameen diiniyan loo bislaamay aasaaskii marka inuu ku celiyo nabilah ibraahim saasuu ku doonta ku jeclaysa laakiin xajaaj xamaasiya unbaa iska qaadeen yani waxa way ku dumiyey iyo lacayb buu macnaa cabdullahi ibnu zubayr naxib yahay waxdaasoo kalaa ku dumiyey way dumiyo meesheedii dib ugu celiyay cahdigii ninkii la odhan jiray yani imaam malik cahdigiisii ayaa muluugtii ama boqoradii macnaha waxa la reer haweye mid ka mid ayaa wuxuu usoo jeediyey kacbada la duniyaa oo asaaskii nabiy llahi ibraahim mar labaad dib loogu celiyaa imaam maalik oo udiiday wuxuu yihi iska dhaha qur-aanka facadactum buli adigu hadda haddaad igusoo dhiso inay kacbadu ay noqoto domooni ay boqoradu ku ciyaaraan oo ki yimaadaba anaa dumiya oo dhisi u yihahdo maana marka faraha ka qaada sidii buu marka u taagay sabtibay marka kacbadu u dhisan tahayo dhismihii marka quraysheed aasaaskii bay ku taagan tahay saas way maana qaybtana waa qaybtii way ka mid sida ay marka u taalla hadda kacbadu iyo macnaha waxa weeyaan dhismahaasi sida uu u kala sarreeyey iyo qaybihiisa iyo feerihiisa iyo waxaas hadda tilmaamay wa saarat ilkacbatu kacbadii waxay ahaatay bacda intihaa'ihaa dhismaheedii markuu dhamaystirmay kadib daata shaklin qaab midku saaxiiba qaabkaasoo murabbacin afar gees ah waxay u dhisantay marka guri afar geesoo afar geesle bay marka noqotay maanaa shayga afar geeska murabbaca yablugu uu gaadhayo irtifaacu sarrayntiisu ay gaadhayso hamsata casharata khamsata cashara mitran shan iyo toban mitir ay gaadhayso sarraynteeda marka shan iyo toban mitir dhulka ay ka qaadanta wa quulu dilcihi deeftiisa dherarkeeda alladii feedhaasoo fiihi dhexdiisa alxajaru aswadu dhagaxa madow u yaalana iyo walmuqaabilu lahu feeqa kaleeta ee ka soo horjeedaay labadaasi dherarkoodu waxa weeye cashara cashara mitr waa toban toban mitr macnaha dhankan xajaru aswadku feequ ku yaalay ee baxsan geesku ku yaalay iyo geeska kale ee kaas ku soo jeeda labadaa geesba yacni labadaa feeloodba dherarkoodu wuxuu gaarayaa bui toban toban mitr toban toban mitr ku gaarhay walxajaru dhagxiina xajarulswad mawduucu mid la qigawayo cala irtifaaci mitir wa nis mitr saas dhulka wuxuu ka sarreeyaa hal mitir iyo mis hal mitir iyo badh ayuu dhaguxuu dha xajarulaswadku dhulka ka sarreeya marka wuxuu ku aadinayaa taqriiban markii dhismuhu kor usoo yaro kacay hal mitir iyo badh halkaasa geliye halkaas ku jira maana ayib walxajaruna mawduucun mid la dhigayo cala irtifaaci mitr wanis mitr min ardiyati lmataaf dhulka lagu wareego ee ay dadka xujaajtii iyo muctamiriintii ku wareegaan dhulkaasi wuxuu ka qaadan yahay hal mitr iyo nis buu ka qaadan yahay kor uu ka qaadan yahay wadilcu feedha ama geedka alladii geedhaasoo fiihi lbaabu albaabka uu ku yahay iyo walmuqaabilu lahu ka kale kasoo horjeedaana itnaa cashara mitir waay laba iyo toban mitir way iyaguna yani waxa weeyaan kuwa xuunkooda iyo dherarkooda iyaguna waxay jiraan laba iyo toban mitir kuwana marka ka dheer albaabka iyo kasoo horjeeda kuwaasaa ka dheer labada feerooda kalete ka dheeriy maana wa baabuha albaabkeeduna cala irtifaaci mitirayni min alardi albaabkeeduna laba mitir buu dhulka ka sarreeya laba mitir adigu macnaa dhulka ka qaadanya wadi allahi korka u qaadino si aan loo gelinoo mida iyagu doonaynin uusa u gelin wayuxiiqu biha kacbada waxaa ku wareegsan min alkhaariji dibadda waxaa kaga wareegsan qasabatun ayaa ku wareegsan yani gunti iska dh oo min albinaa'i bismaa asfalaha salkeeduna ku wareegsan mutawasitu irtifaaciha yani qasabadaasi sarraynteeda ka ugu dhexeeya ugu dhexdhexaadani waxa weeye mitir loo qeybiyo afar meelood meel waay yani hamsa wacishriin waxaan ujeedaa sifir faasila hamsa wacishriin macnaha mitir afar meelood loo qeybiyo yaa kamid rubuc mitir waay rubuc mitir waay taa macnaheedu waxa weeye kacbada yani gunteeda salkeeda intaan dhismada kor loo qaadin salka markaad fiiriso waxaa jira dhismo markii sidankaasa ay tahay matala waxa way kacbada salkeedu sidaas yahay salka dhismo yar oo saa u saaran oo saa u yara babcan baa jira macnaha waxa weeyaan dhismka saa loo dhisay markaba dhulka saa uga kacday meehe dhulkaas saa loogu yara ballaariyey oo dhismo yar oo salka ku wareegsan baa jira saa ugu wareegsan oo carruurta yarkiiya kuduu socon kara carruurta yarka waxoogaa saasuu u yara sibirixsan yahay dhis dhistuna macnaha waxa weeye dhagaxa kacsanna xaggu ka yara jiraa marka waa lagu wareegi karaa carruurta yarkaasaa ugu wareegeysan kara maana ku socon karaysa taasuu ka wadaa middaa iyadaa ee marka ku wareegsan kacbada ee xagga dibadda kaga wareegsane salkeeda ku wareegsan sarraynteeda ay sarraysaay ta ugu dhexdhexaysaay waxa ay gaadhsiisan tahay mitir loo qeybiyo afar meelood meel yani dhulkay ku dhegan tahay maana dhulkay ku dhegan tahay waa guntaa macnaha waxaa la dhihi karaa gunti guntiga kacbadooda salkeedu saa ugu wareegsan yahay yani ismaha yarki wa mutawasitu cardihaa ballankeeda markay saa u ballaadan tahay ballankeeda ka ugu dhex dhexeeyaana waxa weeyaan yani sifir faasila halaatiin mitr waay mitr loo qeybiyey taqriiban saddex meelood meel waay taqriiban yani soddon centimitr way maana soddon centimitr meelaas wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa guntigaa kacbada salkeeda ku wareegsan ee dhismaha ah waxaa lagu magacaabaa bishaadalwan shaadalwan baa laga kutub fiqiga waa markay kacbada ka hadlayaan waad ku arkaysaa shaadalwan waa guntigaa kacbada salkeeda ku salaysan ee macnaha waxa weeyaan dhismaha ah ayib wahiya shaadarwaankeedina shaadarwaankaas min asli beyti beytka asalkiisuu ka mid yahay laakiin qurayshan quraysh baa tarakat ha ka tagtay quraysh horey baa ku yaraaday waxyaalo badan bay ka tagtay intaa xataa baxsan ee dhismuhu ka sokeeyay ee dhismaha yarka ee guntii salka ka saaran yahay taasi xataa asal ahaan beytkay ka mid ahay laakiin quraysh baa kasoo dartoo kasoo durugtay macnaha saasuu ku leeyahay intaana wax weeye waa kacbada iyo qaabka ay hadda u dhisan tahay haddii dhismaha lagu istaajiyo qaabkii nabiyullaahi ibraahim haddii lagu asaaskiisa lagu istaajiyo afalgees ma noqonayso afalgees ma noqonayse wax saa u yara fooraro oo waxay noqonaysaa dhinacna u taagan dhinacna ka fooraro macna saasay noqonaysa sida macnaha ibnu xajar iyo keyrkiiba ay ay sawireen halkaa marka kacbadii iyo dhismaheedii kaga soo baxay iyo ka qaybgelidii nebigu uu ka qaybgalay salawatullahi wasalaamu calayh iyo qaabkii hadda u taala asiiratu lijmaaliyatu qabla nubuwa nebinimada ka hor siiradii nabiga sal alay wasalam oo duuduuban asiiratu ijmaaliya siiradii duuduubnayd ee qabla nubuwati nebiga hortii intaa macnaha nebinimada ka hor intaa nebiga laga dhigay ina nabiya sal alay wasalam kaana wuxuu ahaa qad jamaca mid kulmiyey maana wuxuu kaga hadlayaa uun tilmaamihii wanaagsaneeda nabigu lahaan jiray salawatullah waslamu caleyh intaa nabiga laga dhigay sifaadkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo kuwaas kaga hadlay ina nabiya sal alay slam kaana wuxuu qad jamaca mid kulmiyey fii nash'atihi barbaaridiisa dhexeeda markuu barbaariyo wuxuu kulmiyey khayra maa fii tabaqaati nnaasi dadka dabaqooyinkiisa iyo qaybahooda khayr waxa ku jira ee khayr oo dhan buu kulmiyey oo min miisaatin waxyaalo lagu socmaa waxa laga wiyay dadku ku socmo oo wanaag ah oo dadka dabacaa dabaqaadkiisoo dhan ku jira ayuu nabigu nabigu kulmiyey salawatullah waslamu aleyh yani waxa laga yidhi akhlaaqda waxa laga yidhi wanaag ayuu kul kulansaday wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal alay slam dhiraadan nooc buu ahaa rafiican oo sarreeya min aldikri saaibi oo fikirka xaqa asiibaha yani fikirka xaqa asiibe ee aan gafinin nooc ka mid oo aada u sarreeyu ah iyo wanabaysadidi yani ama min ajli fikri saa'ibi fikirkiisa musiibka ee xaqa asiibo daraadii ayuu nooc cajiibo sarreeya ku ah iyo wanabari sadiidi iyo firada toosan shay markuu fiirinayana fiiradiisu mid toosan bay hanta walaala nabigu wuxuu gaadhay oo uu helay xadban dheef ayuu helay waa filan oo dhammaystiran min xusni lfiqnati yani dhug lahaanta ama dharuub lahaanta ama caqliga wanaagiisa xaggeedana wuxuu ka helay dheef aaduyooda laga siiyey yacni qayb weyn wuxuu ka helay qaybintii alla uu caqliga qaybiyey iyo fidnada iyo ruuxa yani waxa wey inuu dhoorofnaa yani inuu lahaado dhoorofnaan inuu inuu macnaha waxa weya lahaado yani fidnigaan waxaa la yidhahda ruuxa caqliga badan ee soo joogida badan ee aan la khayaalin dhugtale dhugle lagaa wakaan walaala wuxuu gaaray nabigusan xadan dheer waafidan oo dhamaystiran min xusni lfitnati ayuu ka gaadhay yani caqliga wanaagis wa asaalati lfikrati iyo fikrada aqalnimadeeda yani markuu fikirayo tafkiirkiisu waa mid muasal awe iyo wasadaadi lwasiilati shayga uu wax ku gaarayahay toosnaantiisa iyo walhadafi hadafkaba hadafku waxa wey waa yoolka aad tooganayso wasiiladana waxaa la yidhahda waa jidka aad u marayso jidka uu marayana waa jid munaasab ah hadafka uu tooganayana waxuu ahaan jiray hadaf munaasab ahaan jiray saasuu ahaa salawatu llah wasalaamu calayh wa kaana wuxaa nabigu yastaciinu mid kaalmaysa bisamtihi aamuskiisa alqawiili ee dheer wuxuu u kaalmaysan jiray calaa tuuli ta'amuli yani kafiirkii dheer aamuska yuu aamusan yahay iyo hadal yaraanta wuxuu u kaalmaysan jiray inuu aada u fikiro oo aad uu macnaha waxa weeyaan arrimaha uga fiirsado sidaasay ku kaalmaysan maxaa yal hadalku waa xikmo hadalku waa xikmo ruuxma wuxuu ka hadal badan yahay taqriiba waa ka xikmadiri waa ka xikmadiri hadalku intuu yaraan karo inuu yarada fiican hadduu baxayana inuu xikmadaysan yahay haddii laakiin aad tarfaaq iska noqoto macna waxa weeyaan maarata inuu yani aan taxakum lahayn control ala haddaad ka noqoto xikmad oo dhan baa kaadigi macna wa kaana waxaa yastaciinu mid kaalmaysta bisamtihi aamuskiisa adawiile ee dheer wuxuu u kaalmaysan jiray calaa kulli ta'amuli fiirfiiro dheer uu fiirfiirinayo ilaahay aayaadkiisa iyo waidmaani fikrati fikrada la daa'imo daa'imintuu fikrada daa'imo inuu fikro waistiknaa'i lxaqi iyo xaqa qarsigiisa xaqa inuu qarsado oo macnaha qalbiga uu ku qarsado qalbigiisa u dejiyo ayuu macnaha waxa weyaan maaragtay u kaalmaysan jiray wa daalaca nabigu wuxuu daalacday bicaqlihi caqligiisa wuxuu ku daalacday al caqligii alkhasbi ee barwaaqada ah wa fidrati iyo fidradiisa wuxuu ku daalacday fidradii asaafiyati ee saafida ahayd saxaabif alxayaati nolosha waraaqaheedu ku dhaca yacni waraaqaha nolosha markaa taagnayd lagu qoray waa un iska macnaha waxa weyaan hadale wuxuu ka wadaa noloshii markaa taagnayd buu aada ugu fiirsaday markaasuu iyadii kala soocay waxeedii xunaa iyo waxeedii fiicnaa fikirki iyo kafiirsi iyo dadaal buu ku keenay macna saasuu le wa daalaca bicaqli lkhasbi caqligiisa barwaaqada wuxuu ku daalacday iyo fidrati saafi iyo fidradiisa saafideen waxba uusan barxay saxaa'if alxayaati noloshii markaa taagay waraaqadeedii ku daalacda ku akrisa wa shu-uuni nnaasi iyo dadka arrimihiisa ayuu macnaha daalacday wa axwaali jamaacaat jamaacaadkii waagaa jiray xaalooyinkeeda jamaacadda macnaha waxaa laga wadaa qabaa-ishii iyo kooxihii jiray axwaashooda ayuu si fiican caqligiisa saafida ayuu ugu daalacday ugu fiiriyey facaafa wuxuu ka biyo diiday maa siwaaha fidradaa wixii ka soo haray oo min khuraafatin ayuu ka biyo diiday caafada waxa la yidhahda shayga markuu ruuxa diido oo ka yaxiibsado marka wuxuu ka yaxiibsaday oo nebigu uu ka biyo diiday oo uusan ogolaanin fiqradaasi aan shirkiga iyo khuraafadu barxin ee qalbigiisa ku jirta wax alla wuxuu kasoo haray khuraafada oo dhan waa ka biyo diiday nebigu salawatullah waslamu calayh wanaha uu fogaaday canha khuraafada uu ka fogaaday uma markaa kadibna caayasha annaasa sidaa marka uu ahaa dadka miyuu ka dhexbaxay oo duurgal miyuu noqday sawmacad intuu samaysay sida ruhubaanto kaleeto noloshaba dadka aan la wadaagin miyuu noqday maya uma markaa kadibna caayasha naasa dadkii ayuu la noolaaday calaa basiiratin cilmi dushiibuu kula noolaaday oo min amrihi amri arrinkiisa iyo wa amrihima arrinkooda iyo arrinkiisada cilmi intu u yeeshay buu sidaa kula dhaqmay maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa markaad bulshada caadaadkeeda iyo taqaaliideeda iyo khuraafadeeda aada meel dhigato adiga iyo waxaad doonaysiida mabda'agana meel dhigato qaabkaad u wada dhaqmi lahayd way kuusoo gashay saas wey miyaad isbaab raacisaa mise waad is adkaysaa mise cigaada dacwo kula qoobtaa maxaad kuusoo ka dhexbaxdaa bay kuusoo gashay marka dhaqankuu kula dhaqmayay mid cilmiyeysan bay ahaydo arrinkiisa isaga iyo arrinkooda labadaba macnaha waxa ugu cilmiyeeyey famaa wajada wixii uu helo xasanan oo wanaagga wuxuu ka helo shaaraka fiihi wuu la wanaagay wailaa hadduu wax wanaagsan ka waayo iyagoo samaynayana caada wuu noqonay ilaa cujlatihi kelinimadiisii alcatiidati ee u horreysay kelinimadiisii asalkaay ee u horreysay iskaga laaban hadday wax wanaagsan ku dhex jiraanna wuu la wanaagi jiray macnaha khayrkoodana uu ka qayb qaada xumaantoodana wuu iska ilaalin jiray salawatullah waslamu calayh weli nebi ma noqonin nebi ma noqonin weli laakiin ambiyada iyo dadka hogaamiyayaasha ee rabbi subxaana watacaala uu doonayay inuu jiil iyo ummad ku tarbiyeeyo inta badan barbaaridooda hore ayaa xataa la ilaaliya barbaaridooda hore xataa yani ilaalo ilahay ku jira marka rabbi baa ilaalinaya subxana watacala fakana nabigu uku sal alay slam laa yashrabu midaan cabin bu ahaa alkhamra khamrada muusan cabi jirin walaa yaakulu mima midaan cunin buu ahaa mima dubixa waxa la gowracay cala nusri asnaamta waxa loo gowracay walaa yaxduru mid aan xaadirin buu ahaa lilawtaani xaalay usugnaatay yani asnaamtooda ciidan ciid muusan xaadiri jirin wala xtifaalan yani munaasabadna muusan xaadiri jirin ciid ay dhagaxyaantooda iyo ilaahyadoodan ku qabteen weligii kama qaybgelin nabigu salawatullahi waslamu calayh saas wey bal kaana wuxuu ahaa min awali nash'ati barbaaridiisii horeba naafiran midka carra ayuu ahaa min hadihi almacbuudaati albaaila waxyaalaha la caabuday ee baatilkaa mid ka carara ayuu ahaa ee awliyadihii ay caabudaan xataa lam yakun ilaa uusan ka ahaanin shayun shay abqaba mid loo calabaryahay ilahi nebiga xaggiisa minha asnaamta looga calabaryahay yani waxa uu ugu nexeyo oo ilahi ark ilaa ay ka noqdeen dhagaxyaanta la caabuday macbuudaadka laga dhigay maxaa yeelay yani waxay ku xadgudbeen ilahi subxana watacala khasaa'istiisa wa xataa kaana ilaa uu ka ahaaday nebigu yasbiru mid sab laa yasbiru midaan u adkaysanin calaa samaaci lxalfi dhaar maqalkeed musu u dulqaadin kara bilaati lagu dhaaranaya iyo walcuza xataa ilaahyadooda markay ku dhaaranayaan ay leeyihiin laata iyo xuzaan ku qaatee muusan maqalkeeda xataa u dulqaadan jirin nabigu salawatullah waslamu caleyh macnaha siduu u necbaa jaahiliyaadkoodi iyo khuraafaadkoodi iyo caadaadkoodii ay kutusi tabaha walaa shaka waxaan shak ku jirin buu sheeku leeyahay ana alqadra qadarka ilaahay xaaqahu inuu koobay bilxifdi ilaala inuu ku koobay nabiga salawatullah waslamu caleyh yacni ilaahay qadarkiisaa dheecyaha ka marayo waxyaalahaasoo dhan ka ilaalinaya facindamaa tataxaraku markay dhawaaqdo dhaqaaqdade nawaasicu nafsi nafta waxyaalaha jiita markay dhaqaaqaanba liistiqlaaci bacdi mutaci dunyaa adduunyada mataacdeeda qaar ka mida qoraanti la qoraansado mar alla markay macnaha nafta waxyaalaha jiidaaye ay damacdo inay qoraansataba oo isu taagtay ku dhaqaaqdaba wa cindamaa yardaa iyo mar walba uu ku raadmi noqdo biitibaaci bacdi taqaaliidi caadooyinkii qaarkood inuu raaco caadooyinkii kayri maxmuudati aan fiicnayn mar walba uu labada arrimood isku dayaba tatadakhalu waxaa soo faragelinaysa alcinaayatu rabbaaniya ilaalada rabbi baa meeshaa marka soo faragelinaysa lilxayrumati in ay kala dhex marto daraaddeed baynahu nebiga iyo wa baynaha khuraafaadka dhexdooda inay kala dhex marto kala dhex gasho macna macnaha wuxuu ka wadaa mar walba oo naftiisu ay u sheekayso adduunka iyo mataacdiisa iyo raaxadiisa qaar ka mida u hanqaltaag oo gurguriguu ka galo iyo mar walba oo caadaadkii iyo taqaaliidtii adeeradii iyo awoonyadii ay lahaayeen ee aan fiicnayn mar alla markuu is yidhaahdo ku raalli noqo oo ku raacda halkaa marka waxaa soo faragelinaysa oo soo gelaysa ilaalada rabbi subxaana wa tacaala si ay u kala dhex gasho doonidaas iyo shayga xunkaa nebiga iyo shayga xunkaa si loo kala dhexgalo macana markaasaa la kala dhexgelaya macana rawa ibnu afiif wuxuu weriya qaala rasul lah sal lay slam nabigu wuxuu yidhi buuri maa hamamtu bishayin shay ma aanan damcin oo mimaa kaana ahlujaahiliyati oo kamida waxay dadka jaahiliyadu yacmaluuna samayn jireen hayra maratayn laba goor waxaan ka ahay weligay dadkii jaahiliyadaha iyo bulshadii jaahiliyahay khuraafaadkay samayn jireen wax ka miday weligii ma dalcin buri inaan sameeyo oo ma hamiyin ilaa laba goor mooyaane oo maxay labada goor kullu daalika mar walba oo damcana yaxuulu llahu ilaahay baa kala teegaya baynii iyo wa baynahu isaga iyo aniga ayuu ilaahay la kala teegay oo ilahay baa iga tarfin oo iga leexinaya macna uma maa hamamtu ma aanan doonin bihi shaygaa markiisa laga tarfiya dib damba ma uma doonin xataa akramani allahu bilaa ilahay igu karaamiyey birisaalati risaaladiisa igu karaamiyey ilaa ilahay buu rasuul iga dhigtayo waxyiga lagu soo dejiyey kadib waan ka go-ay macna kuwii markay loo sheegi doonaa qaar ka mid damaacigii galay ee uu jaahiliyada caadaadkeedii qaar ka mida mar uu siri ma samaysaa ee laga celiyey qaar ka mida buu sheegay wuxuu yihi qultu waxaan ihi laylatan habeen waxaan ku idhi lilhulaami wiilkii waxaan ku idhi alladii wiilkaasoo yarcaa raaci jiray maciya la jiraya alqanama aniga raaci jiray biaclaa makata maka dunaheeda maka meelaheeda sare wiilkii aniga ima raaci jiray maan ku idhi habeenkaan habeen waxaan ku idhi law absarta lii hanami arigayga haddaad iila sii joogi lahayd iisi ilaalin lahayd xataa adkula makata ilaa maka aan ka galo soma dheera oo wa asmara aan soo cawaysino biha maka aan ku soo cawaysimo kamaa yasmaru shabaabu dhalinyaradu siday u cawayso yacni sabarka waxa la idhahda waa habeenkii sheekada lagu soo jeedo waay habeenkii inaan maka aadaan rabaayo xaynta iila sii joog si aan bal dhalinyarada yani habeenka soo jeeda ee meelaha ku sheekaysata aan ula soo jeedo saasaa gu fa qaala wuxuu yihi wiilkii yaraa markaan arrinkaa u fadhiday afcalu waa yeeli waa yeeli fakharajtu waan baxay bu yihi xataa idaa kuntu markaan ahaaday cinda awali daarin gurigii ugu horreeyey markaan agtiisa joogo oo bimakata maka guryihii ugu horreeyey markaan darafka ka galay yaa samictu waxaan maqlay buuhi caazafan sawtan macna shanqad baan maqlay shanqad macnaha gurbaad iyo wax isku dhacayaan maqlay buuhi marka ayib faqultu waxaa ihi buuhi maa haada muxuu yahay waxaas faqaaluu waxay yidhahdeen dadkii aan su-aasha weydiiyey cursu fulani bifulana ama carabka fulanu bifulan hebelkaa hebel heblo aroosay oo aroos shanqadiiyo heble iyo hebel baa aroos isku ah saasaa lagu yiri fajalastu markaasaa fadhiistay buuhi asmacu inaan dhegeysto fadaraba allahu calaa udunihi ilaahay baa i seexiyey fanintu markaasaa seexay duriba calaa udunihi haddaad maqasho macnaha waa la seexiyey ugu seexay fadarabnaa calaa aadaanihim tilka fi siniina darabna cala aadaani dhagahoodii baanu ku dhufanay macnaheedu waxay laa seexinayn baa laga wada fadaraba allahu calaa uduni ilaahay baa iseexiyey fanintu markaasaan iska seexday hurdaaba la dhacay famaa ayqadanii ima ima baraarujinin oo ima kicinin ilaa xaru shamsi qoraxda kulaylkeeda mooyaane habeenkii oo dhan sugu hurdaysma oge yay qoraxda igu soo baxday marka qoraxda kulaylkeedii baa kiciyey how laba kacay arrintiina la daadi macna waa ilaala ilahay facudtu markaasaa laabtay buhi ilaa saaxibi wiilkii yaraa arig kadib baan ku laabtay fasa'alanii markaasu weydiiyey waa xagee aad fa akbartu markaasaa warkii u sheegay uma qultu waxaan i laylatan ukra habeen kale mila dalika sidaasoo kale aan ku habeen kale haddana i bal caawar aniga la sujoog markaan aadi wa dakaltu bimakata markaan galay fa asaabanii waxaa igu dhacay buhi midla awal leyle habeenkii hore oo kaleed wixii igu dhacay igu dhacay uma maa hamamtu bisuumin markaa kadib weligii ruxmaan maqasay xumaan halkaasaa sheega macnaha ilahi baa ilaaliya subxana watacala waata ilaaladii qaar ka mida weeye oo macnaha bukhaari ku soo arortay warawa bukhaariyi bukhaari wuxuu wariyey can jaabir bni cabdillahi wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi lamaa buniyat ilkacbatu kacbada markii la dhisay kacbada markii la dhisay yudahab nabiyu sal alay slam nabigu tegay iyo wa cabbaasun cabbaas bn cabdilmutalib adeerkii nabiga adeerkii ayaa israacay yanqulaani ayagoo soo qaadqaadaya alxijaarata dhagaxyaantii ilan dadkii kacbada dhisay buu nabigu ka mid yahay dhagaxyaanta isagoo soo qaadqaadaya adeeradii dhagaxyaanta la soo qaadqaadaya israaceen faqaala wuxuu yihi cabaasun cabaas wuxuu yihi linabiy sal alay slam nabigu wuxuu ku yihi ijcal ya izaaraka hoos guntigaada macawistaada waxaad yeeshaa calaa raqabatika qoortaada saar yaqiika ha kaa ilaaliya macnaha garabka saar yaqiika ha kaa ilaaliya min alxijaarati dhagaxda macnaha marada intaad iska furtood isqaawiso waa wiilya intaad isqaawiso marada furo oo tunka saarato dhagaxda ha jaaxaysato atunka kusoo qaadqaadaysa macna fakara wuu dhacay maradii buu marka iska furay fakara wuu dhacay ila ardi dhulku ku dhacay caynaahu labadiisa indhoodna ila samaa ay samaday u taagmeen dhulka intuu ku dhacay bay indhihiisiina kor u waleen macna samad u fiirnay uma afaaqa markaa kadib uu miirsaday faqaala wuxuu yihi izaarii izaarii maradaydi war marada ila soo gaada war marada ii keena bui macna war marada isiiyo fashudda calayhi waa lagu xidhay izaaru hoos guntigiisii baa lagu xidhay maradii baa markiiba loo xidhay wa fii riwaayatin waxay ahayd famaa ru'yat lama arkin lahu nebiga cawratun cawro cawra cawro looma arkin bacda dalika markaa kadib markaa kadib cawratiisa lama arg nebiga salawatullah waslamu caleyh meeshii baa iyadana macnaha lagu tababarayo lagu leyliyey cawra danba haddaad diido macnaha taa unbaa kusoo raaci cibrow ku qaati marka saas wey taana waxay ilaalo ilaahi subxaana watacaala u ilaaliyeyo isagoo nebiga laga dhigin weli oo yar akhlaaqiyaadka war wanaagsan lagu tarbiyanayo cawrada in la askar macna wa kaana nabiyu sal alay slam nebigu wuxuu ahaa yamtaazu mid soocan buu ahaa fii qowmi qowmkiisa dhexdiisa wuxuu ku soocnaa oo lagu yaqaanay bikhilaali cadbatin yani arrimo macmacaan iyo wa akhlaaqin faadila akhlaaq aad u sarraysa iyo wa shamaa'ila kariima shamaailshii akhlaaq waa isku shamaa'ila waxa la ruuxu wuxuu shamlisto oo yani akhlaaq shamaa'ila iyo akhlaaq kariimatin oo wanaagsan fakaana wuxuu ahaa afdala qawlihi qowlkiisa ninka ugu fadli badan ee ugu fiican buu ahaa muru'atan xagga asluubta yani waxa weya waxyaalaha muru'ada waxa la yidhahda in waxyaalaha dadweynaha caadigaa iska samayn karaane dadka waxoogaa bulshada ka magacaabani aan loo ogolayn inaad iska ilaalisaan la yidhahda sir dadka culimada iyo dadka madaxda iyo dadka macnaha magac leh waxyaala aan bulshada lagula yaabeynayna waxaa jira lagula yaaba iyaga hadday la yimaadaan caadaadkay ku kala xidhan tahay macnaha kuwaasa macnaha waxa weeyaan muru'ada la yidhahda macnaha aadaabtaasa la yidhahda wa axsanahum kooda ugu wanaagsan buu nabigu sal lla alay slam khuluqan xagga akhlaaqa wa acazahum kooda ugu xoog badan bahaa jiwaaran xagga dariska ama acazahum kooda ugu diida badan baha oo ugu difaacid badan jiwaari daris daris ciddii la noqoto oo macnaha magan gashana midka ugu difaac badan oo marnaba aan laga soo marin bu aha ama xagga ciddii daris gashaay difaaca la difaac ka ugu xoog badan bu aha wa acdamahum ka ugu weyn buu nabigu sal lla alay slam xilman xagga dulqaadka wa asdaqahum ka ugu run badan buu ahaa nabigu sal lla alay wasalam xadiidan xagga sheekada wa alyarahu ka ugu jilicsan ayuu ahaa ugu dabacsan carikatan xagga dabiicada carikada bimacnaa waxa wey aldabiicatu wanaswa wa acaqahum ka ugu dhowrsan buu ahaa nabigu sal lla alay slam nafsan xagga nafta oo wuxuu ka dhowrsanaa akhlaaqda ka xun oo dhan wa akramahum ka ugu fiican buu ahaa khayran xagga khayr ugu karaamo badan oo dadka karaameeya wa abarahum kooda ugu baarisan buu ahaa camalan xagga camalkana wa awfaahum ka ugu oofin badan oo ugu yani waxa weeyaan fulin badan buu ahaa cahdan ballan la galo ballan haddii la galana yani ninka ugu oofin badan buu ahaa wa aamanahum kooda ugu aaminsan buu ahaa amaanatan xagga amaanada amaana haddii loo dhiintana ninka ugu aaminsan ayuu ahaa xataa samaahu ilaa ay ku magacaabeen qawmu tolkiib alamiin maxamed alamiin bay ohan jireen macna intuusan nebiga noqonin wey gadaalda markuu nebigu noqday magacyo kale iyo naanaysyo kale iyo waxyaala kale usoo saareen laakiin intii hore o dhan qiimahaasu agtooda kalaha maxay ugu magacaabeen maxamed ibn amiin waxay ugu magacaabeen limaa jamaca fiihi dhexdiisa waxa uu ku kulmay oo min alaxwaali saalixati xaalooyinka war wanaagsan iyo walkhilaafsaan ilmardiya iyo arrimaha laga raaligaya la jecel yahay wa kaana wuxuu ahaa kamaa qaalat umu lmu'miniina khadiijatu radi allahu canha siday khadiija ku tilmaantay buu nabigu aha salawatullah wasala alah maxay ku tilmaantay waxay ku tilmaantay yaxmilu lkalla wayaksibu lmacduuma wayuqri dayfa wayuciinu cala nawaaib ilxaq saasay ku tilmaantay macnaha waxaa laga wadaa yaxmilu lkalla dadka aan arrimahooda la madax banaanaan karin ayuu xambaari jiray nabigu salawatullah wasala alah yani nin noloshiisa la madax banaanaan karin nin inuu cid ku tirsanaado ubaanba jir dadka aan la madax banaanaan jirin buu xambaari jiray oo hawlahooda qaadi jiray wayagsibu mid shaqeeya ayuuha almacduuma almucdima ka waxla ruuxa aan waxba haysanina wuu kasbi jiro wuu shaqayn jira markaas soo jira ama shayga ragga isaga la midkii ay gaari waayeen yuu isagu kasbi jiro o shaqayn jira oo raganimo a macnaha wayuqri mid martigeliya ayuuha adayfa martidana wuu marti qaadi jiray wayuciinu mid kaalmeeya ayuuha calaa nawaa'ib alxaqi xaqa dhacdooyinkiisana iyo axdaaftiisana waa u kaalmayn jiray oo xaqa ayuu mar walba garab istaagi jiray iyo garta wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد waxaan ku sharxsanay siiradii nabiga sal اله عليه وسلم waxaa darsigii xalay uu ka koobnaa dhowr qodob heshiiskii isbahaysatadu ay gashay ee lagu istaajinayay mabda' alcadli fii maka dulmigana lagula dagaalamayay nebiguna sal alla alay wasalam
uu jeclaystay oo uu yidhi inaan hadda haddii laigu yeedhi lahaa waan ka qayb geli waxaa kaloo laga soo hadlay noloshii nebiga sal alla alay wasalam iyo shaqooyinkii soo qabtay oo la sheegay marna inuu adhi raaci jiray marna uu tijaaraysan jiray oo ganacsan jiray nebigu sal alla alay waslam waxaan kala soo marnay xaaladiisa ijtimaaciga ah ee qoyseed waan soo sheegnay inuu nabigu sal la alay slam guursaday khadiija khadiija inuu guursaday ayaan macnaha soo marnay meeshaas mulaaxado yar baa ku jirta markaan maraynay wa ahbarahaa hulaamuhaa maysara waxaan idhi wiilkeedii wey waa khalad weye maysara wiilkeeda maaha waa addoonkeedii wey saas way maanaa maysara addoonkii khadiija weye wiila dhasha maaha taasina waxay ahayd xagga nabiga sal la alay slam guurkiisii waxaa kaloo soo marnay arrintii dhismaha kacbada iyo kaalintuu nabigu sal la alay waslam ka qaatay iyo sida uu u kala xukmiyey u damiyey dadkii kici gaadhay ee ku saabsanaa dhagaxii laisku qabsaday waxaa kaloo intaa kadib aan soo marnay nabiga sal la alay wasalam siiradiisii iyo akhlaaqdiisii iyo nolosheedii noloshiisii duuduub ahaan inuu dhowrsanaa inuu akhlaaq keenaa inuu macnaha wax weyaan maaragtay arrimahaas oo dhan ayaan soo marnay halka darsigeena caawa wuxuu ka bilaabanayaa fi dilaali nubuwa warisaala cinwaankaas sheekuu sameeyey fii dilaali nubuwa nebinimada xagkeeda iyo warisaalati rasuulnimada xagkeedii dhexdeeda macnaha macnaha waxaa hadda aan gallay oon gelayna rasuulnimada iyo nebinimada xagkeedii wixii ku saabsanaa markii rasuul laga dhigay ama nebi laga dhigay bilowbay bilaabatay iyo socodkeedii ay socotay baa macnaha la gudagelaya dilaalku asalkiisa min adilli baa laga keeno hagka wayaan laakiin waxaa laga wadaa yaani waxaan gallay waktigii nebinimada iyo risaalada baa laga wadaa iyadii baa ina hadhaynayso dusha inaga joogta harkeedii baynu hadsanaynaa waa ku dhex jirnaa macnaha laga wadaa fi dilaali nubuwati warisaala fi aari xira godkii la odhan jiray xira macnaha waxa weeyaan godkani wuxuu ahaa sida macnaha meesha ku sheegi doono godku yaalla buur maka ku taalla buurta iyadaa godkaasna wuxuu ahaa godku nabigu sal la alay wasalam uu ku keliyoobi jiray oo ku cidlaysan jiray oo meeshaa ku cibaadaysan jiray intaan rasuulka laga dhigay qaaro xira baa la yidhahdaa buur maka ku taalla ayuu ku yaalla walamaa taqaarabat markay dhawaatay markuu dhawaaday sinuhu da'diisu markay ku dhawaatay sal alla alay wasalam alarbaciina afartan jir markay ku dhawaatay da'da nebigu sal la alay slam way cagaha gelisay oo wa kaanat ay ahayd ta'amulaatuhu fikirkiisa almaadiyati oo horreysay fikirkiisii iyo fiirfiiradiisii horreysay qad wasacat mid ballaarisay ay ahayd ashuqata masaafada alcaqliyata ee caqliga ah oo baynahu wa bayna qawmihi ah intaasi markay dhacday baa xogdhiba waxaa la jeclaysiiyey ilayhi nebiga alkhalaa-u alkhalaa keli noqoshada inuu keligii noqdo cidladaa la jeclaysiiyey nabiga sal lla lay slam macnaha wuxuu ka wadaa markuu afartan jir gaadhay oo fikirkiisii faraha badnaa ee u horreeyeyna isagiiyo qowlkiisa masaafadii caqliga iyo fikirkahayda u dhaxaysay ay sii ballaarisay oo kasii fogaaday macna oo waa kaan soo marnay wujuudka iyo kownka iyo makhluuqaadka inuu ku fikiri jiray i wuxuu ka fikiri jiray dhaqanka iyo mabaadi'da ay quraysh haysato fikirkaa faraha badani marka wuxuu kala fogeeyey caqliyadii quraysheed iyo caqliyada nebiga sal la lay slam masaafadii udhaxaysay buu aada u kala fogeeyey macnaha way kala dubtisa markii da'diisu ay arbaciin ku dhawaatay oo wakaanada ay ahaatay ta'amulaatuhu fiirfiiradiisii almaadiyati ee horreysay fiirsigiisii horreeyeyna qad wasacad mid ballaarisay ay noqotay ashuqata masaafada alcaqliyata ee caqliga ah masaafada caqliga yani masaafada labada caqli udhexaysa laga wada masaafada caqligaoo baynahu wa bayna qowmihi isagiiyo qowmkiisa udhaxaysa yani markii caqligiisii iyo tafkiirkiisii iyo fikirkiisu ka fogaaday kii qowmkiisa ayaa xubbiba ilayhi waxaa la jeclaysiiyey alkhala alkhalaa waxaa la jeclaysiiyey nabiga sal la alay waslam cidladaa la jeclaysiiyey inuu iska cidlaysto oo keligii noqdo fakaana wuxuu ahaa nabigu sal alay slam ya'kudu mid qaata ayuu ahaa asawiqa yani budaduu qaadan jiray walmaa iyo biyo sawiqaasi waa yani xindada iyo saciirta iyo marka inta la tumo ama la riiqo budada laga dhigo marka waxay samayn jireen waa meeshan hadda la yidhahdo mushaalida mushaalida meesha laga dhigo maana oo yani buda ahaan bay iska tahay inta la qaato unbaa biyaha lagu shuban biyaha marka lagu walaaq saasaa lagu cabay sawiqa kaasa fa kaana wuxua ya'kudu mid qaata ayuu nabigu asawiqa mushaalida ayuu qaadan jiray iyo walmaa biyo ayuu qaadan jiray wayadhabu uu aadi jiray ilaa qaari xiraa godka xira ayuu aadi jiray fii jabalin nuur oo buurta nuur ku yahay buurta nuur baa la yidhahdaa godkana qaari xira baa la yidhahda calaa mabcadati alaa mabcud calaa mabcadati naxwi miilayni min makata yacni laba mayl fogaanshahood buu maka u jiraa laba mayl ayuu maka ka fog yahay buurkaasi macna wuxuu aadi jiray godkaasu nabigu aadi jiray sal lay slam intuu sahaydiisaa kudud qaato sahay kudud oo karis u baahneen oo keliya qas un u baahan inuu qasto un mushaalidiisa intuu qaato godkaas ka geli jiray buurta nuur la yidhahdo ku yaala oo laba kilo laba mayl maka ka durugsan wa huwa gaaruxiruhu gaarun waa god latiifun oo yar oo macnaha dhuuban dhuluhu dherarkiisuna arbacatu adrucin afar dhudhun uu yahay dherarkiisa hoos ahaan waa afar dhudhun wa carduhu ballarkiisuna diraacun waa hal dhudhun iyo wa halaaatu arbaci diraacin iyo dhudhun afar meelood loo qeybiyey saddexdii dhudhun afar meelood marka loo qeybiyo saddex la israaciyo midna laga reebo alaaatu arbaci dirac way maanaa marka dhudhun kaamil ah iyo dhudhun wax yar dhiman ayuu dhannaa ballarkiisu dherarkiisuna afar bu ahaa maanaa afar dhudhun oo min diraaci alxadiidi birta dhudhunkeeda ah macnaha waa bir ay wax ku dhudhunsan jireen oo macnaha dhudhunka kan baa la yidhahdaa waa un bir un wax lagu qiyaasi jiray diraaca sidiisaba waxbay ku cabiri jireen oo qiyaas buu ahaa jiren qiyaas buu ahaa diraaca taqriiban hadda waxay ku cabiraan waxay yidhahdaan yani konton centimitr ilaa toddobaatan centimitr meelahaas diraac iyo udhexe sidaasuu marka yeeli jiray godkaasuu geli jiray sidaa loo tilmaamay wa macahu nabiga la jirankiisa ahluhu reerkiisa ayaa ahaa qariiban xaalahihim kuwo u dhow minhu xaggiisa way ka agdhawaayeenoo godka agtiisay degaanayeen oo kamaba aysan fogeyn fa yuqiimu wuu nagaan jiray nabigu fiihi godkaa dhexdiisa shahra ramadaana bisha ramadaan buu ku nagaan jiray oo halkaa joogi jiray yucimu xaala uu quudinayo man jaa ciddi man jaahu ciddii u timaado min almasaakiiniya meelaha wixii masaakiina meelaha jooga ayuu meeshaas yuu ku nafaqayn jiro uu quudin jiray wa yaqdi wuu gudan jiray waqtahu waqtigiisa isagoo gudanaya fi lcibaadati iyo watafkiir cibaadaysi iyo fakirid fii maa xawlahu waxa hareerihiisa uu ka fikiro oo min mashaahidi lkawni kownka muuqaaladiisa kownka muuqaaladiisa oo buurihii iyo dhulkii iyo cirkii iyo qoraxdii iyo dayixii iyo mashaahidulkown kuwaasa la yidhaha kuwaasuu ka fikirayaa oo maantao dhan caqligiisa iyo maskaxdiisa ku wareejinaya sidaasuu marka gudanayey macnaha cibaadadan dikri guud iyo yani waxa weeyaan fikirka tafkiir fikirkaa guud ayuu macnaha waxa weyaan ku cibaadaysan jiray buya marka wuxuu ka fikiri jiriy wa tafkiiri fikirid buu ku mashquulsanaan jiray waktigiisa ku dhamaysan jiray fii maa xawlahu waxa hareerihiisa uu ka fikiro oo min mashaahidi lkawni kownka muuqaaladiisa muuqda wa fii maa waraa iyo wa fii maa waraaha waxa gadaasheeda kownka wixii kasii dambeeya oo min qudratin awood a mubdicatin yani ahaysiisay quwaddii makhluuqan iyo kownkan sidan u samaysan abuurtay ee amaamudayna ayagana wuu ka fikiri macna macnaha waxa weyaan markaad buurta fiiriso buurta markaad saad ufikirayso ufikirayso waxay ku gaadhsiini kiis ahaysiiyey kii ahaysiiyey bay marka kugu hanuuninaysa maxaa yeele liana alahara yadullu calaa saaxibihi saas way macanaa waalmafcuulu yadullu calaa faacilihi shaygii la sameeyey haddaad aragto kii sameeyey unbuu kugu hanuunaya macana marka qudrada mubdicada ee waxaan abaabuday een looga horraynin ee uu awooddaa leh ayuu markaa kadib fikirkiisu u gudbayaa oo gaadhsiinaysaa makhluuqaadka iyo mashaahidulkownku ay gaadhsiinayaan wa huwa isaguna saasuu yeeli jiray walxaal huwa isagu hayru muma'inin mid aan ku xasilayn ah limaa calayhi qowmuhu waxay qoonkiisu ku dul sugan yihiin oo min caqaa'idi shirki shirkiga caqaa'idiisa almuhalhalati ee macnaha waxa weeyaan la muhalhalka waxaa la yidhahda yani athaw athawbu alradiiu nasji marada marka inta la soho sohdinteeda la xumeeyo oo belbelow laga dhigo ayaa la yidhahdaa macana waxaa laga wadaa yani caqaa'id aan xujaj adag ku salaysnayn oo muxkamo ahayn iyadoo dhan macnaha waxa weeyaan belbelow iska ah oo kala taagtaagan oo ishaysanin saasaa la yidhaha macana marka marada inta la tolo tolmadeeda aynan isku dhegdheganayn macnaha yani dumuhu ayna isku dhegdheganayn oo wax u dhexdhexeeyaan oo si ay wax ka yihiin ayaa la yidhahdaa thawbun muhalhal saasaa la yidhaha macana marka caqaa'idda ay qoonkiisu ku sugnaayeen ma uusan marnaba ku deganayn oo kuma xasilayn caqaa'idu shirkigaasi belbelowga aheen qiimaha lahayn iyo wa tasawuraatiha tasawuraadkooda alwaahiyati ee daba ee macnaha jilicsan tasawurka iyo macnaha muctaqadku waa isku isku dhow yahayo ruuxu wuxuu suuraysanahaye ee qalbigiisa uu rumaysan yaha laga wada sidaasuu ahaa nabigu sal la alay slam oo marnaba caqaa'idda qownkiisa ee liidataa muusan ku deganayn walaakin laysa ma ahayn buu yihi bayna yadayhi hortiisa ma oolin ariiqun waadixun jidcan qowmkii wixii ay ku sugnaayeen iyo tolkii haba ku diido hana isla markaa haddana jid badiil ah oo cad oo toosan oo sida kitaab horoo soo degay oo kale ah manhaj waadixun saasoo uu haysta ma jirin saas way maana walaakin laysa bayna yadayhi ma ahayn ariiqun jid waadixun oo cad walaa manhajun muxadadun manhaj la xadiday ariiq la xadidayna muusan haysan walaa ariiqun qaasidun jid dhexdhexaadoo toosanna muusan haysan jidkaasoo yadma-inu ilayhi uu ku xasilo oo wayardaahu uu raalli ku noqo wixiisa dhan waxay iska tafakuraad iyo ta'amulaad mooyaane jid cad oo alle ugu dhawaado subxaana wa tacaala uu ku caabudo hortiisa ma oolin diimihii awliyadii haba dhace kuwaana nac wax cad oo toosoo weli uu macnaha hayana ma aysan jirin buu le macana wa kaana wuxuu aha sal alay slam ikhtiyaaruhu doorashadiisa sal alay waslam lihadihi lcuslati go-naantaa uu dadka ka go-on yahay doorashada uu doortay darafan qayb waxay ka ahayd min tadbiir illahi ilahay maamulkiisa lahu nabiga uu maamulayay salawatullah waslamu calayh yacni dhexbixinta dadka laga dhex bixiyey cidlada loo bixiyey ee uu meeshaa ku gooni noqdayba maamul ilaahiya oo addoonkiisan uu maamulayay qayb ka ahayd macana waliyuciddahu iyo siduu alla si uu alla ugu diyaariyo lima yantadiruhu waxa uu sugayo oo min alamri alcadiimi arrinka weyn ah macnaha waa la tababarayaa oo layligu ku jiraa markaad doonayso inaad ruuxa mas-uuliyad u dhiibato mas-uuliyadda aad u dhiibayso intaadan u dhiibanin waa inaad tababar geliso soo ma marka tababar buu ku jiraa marka cuslada la gelinayo oo dadka laga dhex bixinayo oo keligii uu bil meel iskaga cidlaysanayo oo kownkaa uu ta'amulaadka iyo fiirfiirada ku samaynaya waxaa loo diyaarinayaa xilka weyn ee soo socda inuu xambaara loo diyaarinaya maana saas waa ilahi subxana wa tacala ugu talagalay bu le waliyuciddahu lima yantadiruhu min alamri alcadiim walaa budda halkan wuxuu ka tilmaamayaa waxaa laga maarmaana buu dhihi doonaa cid walba oo noloshu wejigay ku socoto iyo qaabkay u socoto iyo bulshada in iyo taariikhda inuu wax ka bedelo oo intuu jeediyo dhan kale u jeediyo la doonayaba waa in noloshiisa qayb badan uu cuslo ku qaato gooni iyo fikir iyo cidlo iyo waxdejin iyo takdiidin iyo inuu ku qaato waa laga marmaan waa ninkii doonaya noloshoo dhinac usii jeeda iyo caalamkoo dhinac usii jeeda intuu mawjad ka hor timaado intuu noqdo inuu jeediyo dhan kale usugo macna walaabudda waxaa laga maarmaana buri liayi ruuxin ruux walba waxaa looga maarmaana ruuxdaasoo yuraadu lahaa loo lala doonayo an tuaira inay saamayso fi waaqici alxayaati albashariya nolosha bashariga ah waaqiceeda inay ta'tiiriso ruux walboo lala doonaya waxaa lagaa maarmaana oo fa tuxawilahaa ay wareejiso noloshii wijhatan ukhraa jiho kale iyo si kale ay u jeediso ruux walboo laga lala doonayo waxaa laga maarmaana laabudda waxaa laga maarmaana lihadihi ruuxi ruuxdaasoo kaleeto waxaa laga maarmaan ah oyna marna ka maarmi karin min khulwatin cidloobid ay cidowdo iyo wa cuslatin yani ka dhexbax ay ka dhex baxda macnaha dadka bacd alwaqti waqtiga qaarkii inay keli noqoto oy gooni u baxdo waa laga maarmaan ruuxda noocaas oo kaleeto lala damacsan yahay oo hawshaasoo kaleeto inay gudato lala rabo macna iyo wanqidaacin baa looga maarmaana guditaan ay ruuxdaasi ka goodo can shawaaqil ilardi dhulka waxyaalihiisa wax mashquuliya haweenka iyo caruurta iyo xoolaha iyo waxyaalahaas shawaaqisha la yidhahda iyo wa dajat alxayaa iyo buuqa nolosha buuqa nolosha waxa weeyaan waa bulshada iyo kudhex jirkeeda iyo caruurtan iyo waxan iyo xoolaha iyo kulligood waa dajatuulxayaa nolosha buuqeeda iyo qayladeeda iyo mashquulkeeda iyo waktigiisa qaar ka mida waa inuu ka dhexdaro oo meel uu ku keliyaysto oo fikir uu daa'imo haddii la doonayo inuu wax bedelo way maana ayib wainqiaacin ku-itaan baa looga maarmaan ah can shawaaqil ilardi dhulka waxyaalahiisa wax mashquuliyay inuu ka dhexdaro iyo wadajat alxayaa buuqa nolosha iyo wa humuumi nnaasi dadka murugyaalkiisa alsagiirata ee yaryarka ah allatii midaasoo tushaqilu lxayaata nolosha mashquulinaysa yani dadka humuumtiisa yaryarka waxa wey waa humuumta dunyawiga awey dadkii murugtooda iyo walbahaarkoodu wuxuu ku aadan yahay sidii or ay adduunyada ugu noolaan lahay marka waxa wey waa hami aada u hooseeyo humuumtaa yaryarkee marka dadku ay ku mashquulsan yihiin noloshooda mashquulisay waa inuu ka dhex bayo oo saacadaha qaarkood iyo waktiyada qaarkood uu ka keli noqdo maana saasaa la leeyahay macnaha waxa wey hadda dadka yani la yidhaahdo noloshay rogaan ama taariikhda iyo dhankay ujeediyo noloshu dhankay ujeedda ayay bedelaan waxaa laga marmaan ah qabla kulli shay inuu ruuxaas yahay ruux mufakir ah oo muta'amil ah oo mumacin ah oo macnaha waxa weeyaan fikir leh oo khulwo leh oo wax dejin leh oo wax qorshayn leh oo wax marayn leh inuu yahay waa laga marmaan laakiin waxa weeyaan dadweynihiisa in iskaga dhex jira oo maalinta xagga ujeesadaan xagga ujeesada maalinta xagga yacaana xagga u yaca waxba ma bedeli karo weligii waxba bedeli kar maa jirto waxa camaliyadta ugu adagna waxa weeye ibni aadam dhinac usii jeesaday oo noloshiisii iyo xabaaradiisii iyo tiknolojiyadiisii ay meel u jeedo intaad ka hor timaado jeedi oo meel kale u jeedi waa ascab camaliye waay ascab camaliye tababarkaasaa marka ilaahi subxaana wa tacala nabigiisa soo siinaya marka xaalaad badan bay kugu qasbi marka wahaakada sidaasuu dabara allahu ilaahay u maamulay limuxamedin sal alla alay slam sidaasuu u dabaray walxaal huwa alla yucidduhu nabiga uu u diyaarinayo lixamli lamaanati lkubraa amaanadii weynanka badnayd xambaarideeda isagoo u diyaarinaya oo u tababaraya macnaha iyo wa tagyiiri wajhi lardi dhulka wejigiisa oo la bedelo iyo wa tacdiili khadi taariikh iyo yani in la leexiyo khadka iyo ariiqa iyo laynka ay taariikhtu ku socoto ilan taarikhda hadda maalan taariikhdii waktigii nabiga lasoo saaray sal alay aslam taariikhdu umam uu macnaha shirkiyaad iyo khuraafaat iyo inxiraafaat uu ku jira unbay ku socota taariikhda iyadaa markaad doonayso inaad u bedesho taariikhu salaax waaaca wاطma'niina wاlcaqiida inaad ka dhigto iyo tawxiid markaad doonaysaay taariikhdaas leexinteeda khadka ay haysa aad ka leexisaay macnaha waxa weeyaan hawl adag bay ubaahda masala wa taqyiiri wajhi lardi iyo wa tacdiili khad taariikh taariikhda khadkeeda iyo laynkeeda oo la leexiyo o laga leexiyo dhankay u socoto dabara lahu wuxuu u dabaray alla subxaana wa tacala nabigiisa hadihi lcuslata yani gooni noqoshada qabla takliifihi intuusan ku kalifin oo usan ku mashaqaynin birisaalati risaalada bialaai sanawaatin saddex sano saddex sano ayaa xayaatulcusla uu ku jiray bule saddex sano ayuu noloshiisu nolol gooni ah oo cidla ah oo keligii noolo ah oo ilaahay makhluuqaadkiisaana ku tadabura allana subxaana wa tacaala ku fikira ayuu iska ahamaaya nin marka wuxuu noqday umal waxdahu nin haddii caalamkao dhan wada gooyo noolaan karu noqday aa waxtaasab uga baanay dabeecadda noocaas oo kale ah dadka intiisa usan iskama heli karaan adigaagan haddii maanta la yidhaahdo hebel saddex beri ha laga aamuso shib ha laga dhao yaa lala hadlo ha la gooyo dhulka dhan baa kugu cidhiidhiin ma noolaan karti waxaan ku nool nahay oo ku faraxsan nahay oo ku qalbi degan nahay waxa wey sheekadan iyo isu qosolkan iyo muusoodkan iyo noloshan inaga dhaxayso laakiin haddii lagu gooyo oo hangool dheer layskaga kaa qabtaay adduunka dhan baa kugu cidhiidhiya saas wey marka waxaa la doonayaa si walba haddii hangool dheer loogu qabto oo wax walba lagu sameeyo in wax uu soo bartay oo loo soo dababaray oo hawl ula soo qabsaday inay iska noqoto wax cusubba kuma baahaba marka haddii la caylayi weligiiba cillo joog bu aha cilladiisu iska joogto jira maxay ka qabanaysa maana maxay ka taraysa haddaad goysaan hadii kale marka saasaa loo soo leeliyey ayib marka saddex sana ee camaliyadaas iyo hawshaas socoto yanaliqu wuxuu ahaa nabigu sal alay slam mid taga fi hadi lcuslata fi hadihi alcuslati yani kelin kelinimadaas shahran bil oo min azamani zamanka ka mid intuu reerkiisa ka tago bil kaamil ah iyuu godkaa iskaga jiri sahaydiisana u qaatay sidana ma doonto saaidiisa intuu qaatay wuxuu baahayo meeshaa iska tago yuu markii waxoogaa yaro gaajoodana waxoogaa iska qasan inta kaleetana hawshiisaas iyo fikirkiisaas ku dhex jiray maca ruuxi lwujuudi yanطaliqu mid taga ayuu ahaa fi hadihi lcuslati shahran bil oo min azamani ka mid maca ruuxi lwujuudi makhluuqa ruuxdiisa la jirankeeda aaliiqati ee furan macnaha wuxuu ka wadaa ruuxda nebigu sal alay wasalam waxay ku fooftay wujuudkan oo uu makhluuqa ka wada uunka uunka ruuxdiisa oo aan xad lahayn soo xadidan ayay ku fooftay saas wey wujuudka uunkana waa la yidhahda oo makhluuqa ah wujuudka waxaa kaloo yidhahda wax walboo jira wax walboo jirana waa la yidhahda marka ruuxdiisu waxay ku fooftay wujuudka wax walboo jiroo dhan bay ku fooftay waxaa jirana ruuxdu markay dhex gasho yani waxa weeye xad ay soo istaagtaan maba habo makhluuqaadka saad u fiirfiirinayso ugu fikirayso ugu dhex jirto khaaliqaad u bixi khaaliqa quwadiisa iyo awoodiisa iyo naxariistiisa iyo cafsigiisa saad iyagana ugu dhex jirto nihayada maba habo marka daliiqa saasu ka wada daliiqa waxaa la yidhahdaa shayga marka seetada inta laga furo ama xariga laga furo lasiida ayaa la yidhahdaa maana marka adduunka furan ee aan soo xadidnayn ayay ruuxdiisii ku foofaysaa maana maca ruuxi lwujuudi ayuu macnaha waxa weeye ku foofaya oo uu tegaya adaliiqati ee sii daysanee furan wayatadabbaru wuxuu ahaa mid fiirfiiriya maa waraaa alwujuudi uunka wixii ka dambeeya oo min gaybin maqnaansho maknuunin oo la qayay uunkan aan aragne ee inoo muuqda maxaa ka dambeeya macnaha ilaah buu ka wada macnaa wuxuu ka wadaa wuxuu ku tadabburi jiray uunkan gacanta ka dambaysa ee ahaysiisay ee abuurtay oo allah subxaana wa tacaala xataa yaxiina ilaa uu ka soo dhawaaday mawcidu tacaamuli yacni la dhaqanka waktigiisii maca hada algaybi gaybkaa isagaa lala tacaamulo oo lala dhaqmo cindamaa ya'danu allah markuu alla idmo subxana wa tacaala macnaheedu waxa weeye wuxuu sidaa ku dhex jiray oo uun fikirkaa iyo ta'amulaadkaasi iyo adduunkaa waasaca iyo uunkaas uu dhex fikirayay muddo dheer ilaa ilaahi subxaana wa tacaala waktigu ugu talagalay ee isagi iyo haybka oo alla u ka wado isagi iyo alla inay tacaamulaan ilaa ay kasoo dhawaatay macnaha oo tacaamulkaasi wuxuu ka wadaa waxyigii ilaa uu yimid oo waxyigii alla subxaana wa tacaala uu soo gaadhay isaguna waxyiga hawlgelintiisa u bilaabay tacaamulka marka alakaas ka wadaa macnaha xataa yaxiina ilaa uu kasoo dhawaado mawcid tacaamuli wada shaqaynta yani mawcidkeeda waktigeeda maca hada algaybi gaybkaasi qarsoon oo alla uu ka wado inuu la tacaamulo markay ilaa ay kasoo dhawaato cindamaa ya'danu llahu markuu alla idmo subxaana wa tacaala oo yani markuu waxyiga kusoo dejiyay jibriilu yanzilu bilwaxyi intaasi waa iska muqadimo waay muqadimadaas macnaha waxay kutusaysaa in nabiga sal la alay waslam markaba waxyiga aan dusha laga saarine loo soo diyaariyey oo lasoo lasoo yani lasoo tababaray asagoo tababaran oo markaasi u diyaarsan in u adkaa adkaaday oo u bislaaday in marka mas-uuliyadda uu qaado ayaa markaa waxyi kusoo degay jibriil buu marka yidhi jibriil ayaa yanzilu bilwaxyi waxyigii la soo degay waaba ka jibriil oo waxyigii xambaarsan oo nebiga sal la alay slam kusoo duldegay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته